madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya ayaa waxa ay booqasho rasmi ah ku tageen magaalo xeebeedka alciima ee jamhuuriyadda carbeed ee masar kadib markii ay martiqaad ah ka heleen madaxweynaha dalkaas mudane cabdifataax aziizi madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa intuu joogay inuu kulamo la qaato madaxweynaha jamhuuriyadda masar ayna ka wada hadlaan arrimaha la xiriira xoojinta xiriirka labada dal iskaashiga dhinacyada ammaanka dhaqaalaha waxbarashada iyo arrimaha gobolka haddaba afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xadaana ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarka madaxweynaha ee masar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi saruu hogaaminayo ayaa soo gaadhay magaalo xeebeedka alcalameyn ee dalka masar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa martiqaad rasmiya ka helay dhiggiisa madaxweynaha dalka masar mudane cabdilfataax asiisi haddaba labada dowladood ee walaalaha ah ayaa ka wada hadli doona xoojinta heshiiska iskaashi ee horey u wada galeen adkaynta xidhiidhka wanaagsan ee labada dal iyo weliba arrimaha khuseeya ciidamada nabad ilaalinta ee oosum madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey dhiggiisa madaxweynaha dalka masar mudane cabdilfataax siisi iyo xukuumaddiisa sida wanaagsan ee diiran ay u soo dhoweeyeen xiriirka dowladda masar kala dhexeeya dowladda soomaaliya ayaa wanaagsanaa tan iyo markii uu xukunka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh